madaxa sirdoonka maraykanka ayaa booqasho qarsoodi ah ku yimid magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho booqasho aan hore loo shaacin oo qarsoodi ah ku yimid madaxa sirdoonka c i ada maraykanka ah william john boronsi mas-uulkan amerikaanka ah ayaa kulamo gaar ah la yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh maxamuud iyo taliyaha sirdoonka ninsah ninka lagu magacaabo cabdulaahi maxamed cali sambalolshe ilaa iyo hadda lama ogo waxa rasmiga ah ay ka wada hadleen dhinacyadan kulmay waxaase ay warbaahinta qaar sheegayaan inay isla gorfeeyeen arrinta amniga dagaalada ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo bixitaanka ciidamada shisheeyaha ee atmis iyadoo sidoo kale ay isla soo hadalqaadeen khilaafka u dhexeeya etoobiya iyo dowladda federaalka waa booqashadii labaad ee madaxa sirdoonka c i ada maraykanka uu ku yimaado muddo sannad gudaheed ah magaalada muqdisho dhammaantoodna waxay ahaayeen kuwo qarsoodi ah oo ay warbaahintu ka war heleen oo keliya markii uu dalka ka baxay sida ay tilmaameen khubarada amniga waxa ugu wacan in madaxda ka socota dowladda maraykanka ay qariyaan xogtooda safarada soomaaliya ayaa waxa ay ku tilmaameen inay ka baqanayaan in muqdisho lagula beegsado weeraro abaabulan oo uga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal kula jirta guud ahaan shisheeyaha dalka ku soo duulay dowladda maraykanka ee qaybta ka ah gumaadka ka socda khaza ayaa dagaalka ay ka wado dunida muslimka ah waxaa ka mid ah dalka soomaaliya oo ka mid ah meelaha ay ciidamadeedu joogaan waxaana dowladda federaalka ay ku faantaa in maraykanka ay saaxiibo yihiin su-aasha la isweydiinaya waxay tahay sidee ayuu maraykanka suuragal ugu tahay inuu har qabow u jiido ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed xilli uu gumaadayo ehelkooda ku go'doonsan khaza